wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska jamhuuriyadda federaalk soomaaliya daawud aways jaamac ayaa ka qayb galay shirka wasiirada dhaqanka dunida islaamka iyo ruushka oo ka dhacay magaalada kasaan ee jamhuuriyadda ruushka kulanka ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in la dhirigeliyo wadahadalka iskaashiga iyo horumarinta waare ee loo marayo isdhexgalka diblomaasiyadda iyo dhaqanka khudbad uu shirka uu ka jeediyey wasiir daawud aweys ayaa ku sheegay in mar waliba ay sii korayso baahida loo qaba isku xirka dunida iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga islamarkaana ay dhaqanku yahay buundo muhiim ah oo isku xiraysa dadka dhiirigelinaysana fahamka guud ee gacanta ka geysanaysa nabadda caalamka haddaba waa kan wasiir daawud aweys jaamac oo ka warbixinaya kulankii uu ka qayb galay ee ka dhacay ruushka loogana hadlayay dhaqanka islaamka iyo sidoo kale waxyaabihii uu kasoo faa'iiday inta kulankuu socday waxaa shirkaasi uu ahaa shirkii caadiga ha yeelanayeen wadamada islaamka ee dhinaca arrimaha dhaqanka waxaase qayb ka ahaa oo shirkaasi iyagana kasoo qayb galay dowladda ruushka oo ay wakiil ka hayeen wasiirkooda arrimaha dhaqanka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda tataristan waxaana shirkaasi looga hadlay qodobo badan oo ay kamid tahay madiiradda lagu saaray doorka diblomaasiyadda dhaqanku ay ka qaadan karto xoojinta amniga nabadda iyo weliba xalinta xasaradaha ka aloosan qaybo badan oo caalamka ah islamarkaana laisa tusay in dhaqanka uu noqon karo aalad ay isticmaali karaan wadamada caalamka oo ay markaasi ku xoojiyaan xiriirkooda dhinac walba ha noqoto dhinaca iskaashiga dhinac dhaqanka barnaamijyo dhowr ah in la qabto oo dhinac dhaqanka ah oo markaasi isdhexgalka bulshada qayb ka qaadanaya taas oo marka loo arkay inay tahay tallaabo hore u qaadaysa isfahamka dowladaha caalamka khaasatan dalalka islaamka iyo weliba dalkani ruushka oo isagu u muuqda in uu danaynayo in xiriir dhow uu la yeesho wadamada islaamka marka ay timaado dhinacyada iskaashiga ee kala duwan wasiiradaha dhaqanka ee dalxiiska dunida ayaa waxay yeesheen sanadkiiba kulankan oo kale kaasoo lagu hadlaya caqabadihii kala soo gudbeenad ee kulamadii hore iyo sidoo kale sidii lagu xalila caqabadaha taagan taasoo qaybta dadaalo lagu danin hormarisho isdhexgalka bulshada dunida iyo sidoo kale ka qaybgalka fahanka nabadda ka dhacaysa bulshooyinka kala gedisan ee dunida ku dhaqan